mashruuca biyogelinta ole kuwada imbola ku jeeda webiga juba kaasoo la filow in la sheeno magaalada kismaayo iyoonay deegaanada kadhadhow iyo wasaaradda walibaanka golleta sadiilan ku bahan lahay biyilaanta haysata dadka ka nool deegaanada lugluga oo kumidaya meeliyo ka noolin dadka bogtaarle wasiirka wasaaradda tamarta iyoonay biyo dowlad goboleedka jubbaland axmed xuseen baraki yaa weliba usu ku warbiyay mashruuca biyogelinta iyoonay waqtiga la filado intii laha gabagabeeyi doono mashruucan horta asedka ugu weyn ay wasaaraddu ka shaqaynayso waa mashruuca biyogelinta kismaayo oo aan biyo kasoo jiidayno tuulada yontooy sistamkii hore ee dowladii hore siyaad barre ayaan maalgashi u helnay qandaraasyadii waa la bixiyey shaqadii way socotaa qaybtii koowaad way dhammaatay qaybtii labaadna waxaa la jebinayaa bishan gudaheeda inta aanan soonka dhammaanin baa la jebinayaa qayb saddexaad baa dhiman oo ah taangiyadii in laga dhiso kismaayo waxaan rajaynaynaa marka march marchdeeda kale in magaalada kismaayo biyaha webiga oo lasoo sifeeyey oo socdo inay imaadaan baa sida hadda balaanka noogu qoran waak balaanka sida noogu qoran dadka aan shaqada siinay qorshaha loo dhiibay maalgashiga shuruudaha ku xidhan ayaa waxay tahay in sanadkan gudihiisa mashruucaasi la gebagabayo marka waxaan rajaynaynaa sanadkan meesha uu ku dhammaado ilaa iyo sanadka dambe dhexdiisa in biyaha webiga oo toos ah ay magaalada kismaayo iman doonaan guri walbana biyahaasi laga heli doono hadduu ilaah wado la yidhahdo taana halkaasaan kaga baxayaa waxaa intaa noo sii dheer dad tiro badan oo i d ps ah ayaa waxaa la dejiyey luglow dadkaasi waxaan u malaynayaa muddo laba sano ah meel kaloo biyo laga siiya malaha wasaaradda biyahaasi inta badan dadkaasi biyaha booyadahana siiya hortiina ka muuqdo iyo booy booyado kaloo tiro badan oo marar qaarkood aan annaga commishin garayno marka arrintaasi xal ma aha mana sii socon karto marka waxaan samaynay si arrintaasi aan u joojinno ama aan balqarashkaasi u dhinno inaan ceel ka qodnay webiga qarkiisa oy wasaaraddu iska leedahay waa ceelkii ugu horreeyey ay dowladda jubbaland iska leedahay oo annaga aan gacantanada ku samaynay baybkii baa la dhigay haamihii baa la dhisay luglow waxaan rajaynaynaa bishan gudaheeda ah biyo toos ah oo aanan biyaha yoontooy oo kaleete xoogga badan aanan ahayn laakiin iyaga ku filan oo booyadaha annagu aan baakin garayn karno inay heli doonto bishan gudaheeda ayaan rajaynaynaa mashruucaasna wuu gabagaboobay waa luglow keliya loogu talagalay dadka i d pska loogu talagalay si looga badbaado arrintan emergencyga ah ee biyo dhaaminta ah waayo waxaanan suurogelaynin weeye in maalin kasta booyaddu ay afartan kilomitr biyo sii qaado oo ay luglow geyso oo ay haddana soo laabato meeshuna dadka degan ilaa iyo lix kun oo qoysaa lagu qiyaasaa lix kun oo qoysna haddaad tidhahdo maalin kastaan biyo u dhaaminaya ma suurogelayso marka sistamkaasaan rajaynaynaa waa sistem ceel ah oon innaga iska leenahay oo dowladda iska leedahay oo la rabo in dadkaasi biyo lagu siiyo